warbixin dhowaan ay soo saartay dowladda maraykanka ayaa daaha ka qaaday tafaasiil yaab leh oo ku saabsan dhaqdhaqaaqyada kooxaha ka ganacsada daroogada ee mexico kuwaasoo dhaqdhaqaaqyo cusub ka sameeyey dalka kenya arrinta ugu muhiimsan ee warbixintan ayaa ah muujinta shaybaarka lagu farsameeyo maandooriyaha loo yaqaano methanfaramin ee ay maamulaan kooxaha caanka ah ee mexico oo loo soo gaabiyo c j n g daafurka warbixintan ayaa muujinaysa doorka kenya ay ku leedahay isku xirka istaraatiijiyadeed ee shabakadan ka ganacsata daroogada caalamiga ah kuwaas oo laamo cusub ka furtay gudaha dalka kenya ayagoo soo saara daroogo xaddhaaf ah oo loo iibgeeyo waddamada caalamka sida lagu sheegay warbixinta aan soo sheegnay ee ay soo saartay dowladda maraykanka shirkadda jaliska mexical cartel ayaa bilowday in ay kenya u isticmaasho xarun soo saarta maandooriyaha methanfaramin taas oo ay hirgelinteeda ay bilaabatay horaanta sanadkii hore ee labada kun afariy labaatan inkastoo kooxdan reer mexico ee ka ganacsada maandooriyaha ay caan ku ahaayeen fulinta falaldembiyeedyo ka dhaca waqooyiga ameerika haddaba falanqayntan ayaa daaha ka qaadaysa heerka ay kooxdan ku leeyihiin dembiyada kasoo cusboonaaday qaar ka mid ah waddamada afrika weerara ay sirdoonka kenya ku qaadeen shaybaaro ku yaala waqooyiga dalka kenya ayaa lagu ogaaday in halkaas lagu farsameeyo boqolaal kiilo oo daroogo ah taas oo argagax gelisay bulshada gudaha iyo tan caalamka weerarka waxay daaha ka qaadayaan in shaybaaradan ay maamulaan burcad ka soo jeeda dalka mexico waxaana goobaha ku rakiban qalabyo casri ah oo lagu farsameeyo daroogada methanfaramin kooxdan ayaana maandooriyaha ay farsameyso ku gudbisaa shabakado qarsoodi ah qaarkoodna ku sugan dalka maraykanka waxay sidoo kale wararku sheegayaan in howlahani ay ku koobneen kenya oo keliya balse ay qayb ka yihiin qorshe istaraatiijiyadeed oo lagu kordhinayo wax soo saarka daroogada afrika taasoo suuq caalami ah ka helaysa ka ganacsiga daroogada adduunka iyadoo la tixraacayo xogahan yaabka leh ayaa hay-adaha dembi baarista ee kenya waxa ay soo saartay bayaan ay ku xaqiijinayso in ay bilowday baaritaano ballaaran oo lagu baacsanayo xubnaha burcadka ee mexico kuwaasoo la sheegay inay ka dambeeyaan falal dembiyeed waxayna sidoo kale tilmaameen inay si dhow ula shaqayso hay-adaha ammaanka ee caalamiga ah si loola dagaalo ka ganacsiga daroogada ee kasoo gudba xuduudaha hay-adda ayaa intaasi ku dartay in ay weerareen dhowr goobood oo ku yaala waqooyiga kenya halkaas oo ay ka heleen shaybaaro lagu farsameeyo maandooriyaha iyadoona ay u dheer tahay tiro badan oo kiimika ah oo loo baahan yahay si loo soo saaro mukhaadaraadka laamaha ammaanka ee dalkaas ayaa hoosta ka xariiqay in qabsashada agabka iyo maandooriyaha ay noqon doonto tillaabo weyn oo ku aadan dagaalka ay kenya kula jirto maandooriyaha kenya ayaa hadda waxaa ka socda falal dembiyeedyo caalami ah daafurka shaybaarada lagu sameeyo daroogada ayaana keentay in dowladda kenya ay qaado tallaabooyin cusub oo lagu xoojinayo ammaanka iyo dembiyada abaabulan tallaabooyinkan ayaa waxaa ka mid ah xoojinta iskaashiga ay la leedahay maraykanka iyo dalalka kale si ay u kaalmeyso la dagaalanka daroogada iyo sidoo kale in la adkeeyo kontaroolada dekedaha garoomada diyaaradaha si loola socdo dhaqdhaqaaqyada daroogada iyadoo laga ambaqaadayo arrintan khubaro dhowr ah oo dhanka ammaanka ah ayaa yidhi kenya waa inay kordhisaa diyaargarowgeeda si ay uga hortagto khataraha daroogada caalamiga ah gaar ahaan marka la eego kulug lahaanshaha dalkeeda ee burcadda mexico iyo khataraha kale ee ka dhalan karta dhaqdhaqaaqyadan mas-uuliyiin kenyaan ah ayaa carabka ku adkeeyey in la dagaalanka maandooriyaha ay u baahan tahay dadaal isku dhaf ah oo u dhexeeya waddamada iyadoo la eegayo sida isku xiraha ka ganacsiga maandooriyaha u gaarsiiyey qaaradaha geeska kale dowladda kenya ayaa carabka ku dhufatay muhiimadda ay leedahay iskaashiga oo la dhexeeya dalalka kala duwan gaar ahaan dhinacyada ay wadaaga sirdoonka iyo xoojinta awoodda amniga qaranka iyadoo caqabadahan amni ee ay wajahayso nairobi ay sii kordhayaan ayaa la filaya in cadaadis lagu saaro dowladda kenya si ay wax ugu qabato khatarta amni ee sii kordhaysa lana sii wado dadaalada lagu baadigoobayo kooxaha xiriirka la leh ganacsiga maandooriyaha heer gobol ilaa heer caalamiba